إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal habeen ka hor mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka hawsingow ee jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday askarta maamulka jubbaland ee ku sugan kulbiyow iyo kuwa dowladda federaalka ee jooga degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ganacsatada kalluunka ee muqdisho ayaa kasoo horjeestay tallaabada uu xasan sheekh kenya ugu saxiixay in qaadkooda looga badasho kalluunka dalka kaasoo ka mid ah khayraadka ummadda soomaaliyeed boqol neef oo geel ah ayaa lagu wareejiyey wilaayadii islaamiga ah ee gado kuwaas oo loogu talagalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee ka howlgala furimaha gado ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay gobolka galgadood qaar ka mid ah waddooyinka muqdisho ayaa burburay halka qaarkood ay biyo badan fadhiisteen kadib markii ay heli waayeen daryeel una nuglaadeen biyaha roobka diyaarad laga leeyahay dalka yukrain islamarkaana siday hub kala duwan ayaa ku burburtay dalka giriiga قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal habeen ka hor mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose warkaas iyo war kale oo la xiriira ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday askarta dowladda federaalka saldhigyo kala duwan ay ku leeyihiin gobolka banaadir iyo kuwa jubbaland ee ku sugan kulbiyo waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyay gobolada banaadir iyo jubbada hoose ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday fariisin xaafadda marnaayo ee degmada kaaraanka ka sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay qaraxa lagu weeraray ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka jubbada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala maqrabkii waxay dagaal ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose isla jubbooyinka faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar habeen hore ciidamo ka tirsan kuwa mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xere ay ciidamada kenyaatiga kaga sugnaayeen deegaanka hosingow waxaana ay wararku sheegayaan inay xeradaas soo caga dhigatay diyaarad helikobter ah taas oo qaaday dhaawacyada iyo meydadka ciidamada kenyaatiga ee kasoo gaaray dagaalkii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay hameen hore ku qaadeen xeradaas ciidamada kenyaatiga ee ku sugan deegaanka kulbiyow ayaa waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ganacsatada kalluunka ee muqdisho ayaa kasoo horjeestay tallaabada uu xasan sheekh ugu saxiixay in qaadkooda looga badasho kalluunka dalka oo ka mid kheyraadka ummadda soomaaliyeed mahad ayaa faahfaahinaya
inkastoo ay aada u farxeen ganacsatada jaadka iyo muqayiliinta soomaalida ah kadib markii ay dowladda federaal ku heshiis kula gashay dowladda kenya inay maandooriyaha qaadka ee ka baxa waddankeeda usoo dhoofiso soomaaliya loogana bedesho kalluunka ku jira badda soomaaliya ayaa waxaa arrintaas si adag uga soo horjeestay qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo ay ku jiraan kalluumaysatada dadka ka soo horjeestay heshiiskan uu saxiixay xasan sheekh ayaa la wareestay iyaga oo kalluunka iibsanaya kawaanka malaayiga ee degmada xamarweyne waana kan mid ka mid ah dadkii ka hadlay arrintaas kalluunka alxamdulilah maasha allah ilaahay wuxuu na siiyey dal aad iyo aad barwaaqo ah ee dadkiisana ay ka baahayeen aad iyo aad ay ugu baahayeen waayo guri xataa dhagax xataa dhista xataa waxbaa ka soo baxa jagboondiyada dhagax isbaarooyinka meel walba waxaa nooga baxa mirooyin ayaa ka baxa dhul barwaaqo badan oo ilaahay na siiyey alxamdulilah rabb caalamiin waxaa ka mid a barwaaqada hadda malaagaan fareshkaa wataa waa nool yahay kan waa waxa laygu haystoo laygu dilaaya islaamnimada waayo gaalada waxay mar walba ii daba taagan yihiin xoolaha farayshka a cunaayo waay xoolahan farayshka a cunaayo aan laygu haystaa iyo islaamnimadoo ilaahay i siiyey alxamdulilah taasaa laygu haystaa cadowga dal iyo dibadba waan leenahay maadaama cadow dal iyo dibad aan leenahay weliba xataa waxaa noogu sii daran kuwa anaga dirisilnala ah wallaahi warkaas macnaa war aad iyo aad ugu faraxaayana ma ahan waa war xoogaa madaxa madaxa madaxay waa dilaan sidoo kale mid ka mid ah dadka muqdisho ayaa isaguna si cad u sheegay inuu ka soo horjeedo heshiiska ay dowladda federaalku la saxiixatay kenya wallaahi waxaan leeyahay waa wax aad iyo aad loogu xumaado maxaa yeelay kalluun ku beddelo qashin wallaahi waa wax aad iyo aad maxaan ku dhahdaa aan agaxumahay aanan soo dhowaynaynin aan ku eedaynaayo maxaan ku dhahdaa dowladda federaalka ee soomaaliya taas aad agaxuma Daa- jaad iyo khayraadka badda oo aan leynahay xaqiiqatan meel islama galaan waa wax laga yaxyaxo aan loo dulqaadan karin maxaan ku dhahdaa aanan qof soomaaliya oo dambiir leh aan qaadan karin wey arrintaas kani waa mid ka mid ah kalluumaysatada kawaanka xamarweyne wuxuuba sheegayaa wax kalluun ah oo loo dhoofiyey waddanka kenya inaysan heli karin malaayiga la soo jilaabana uusan ka badnayn ummadda soomaalida isagoo intaas ku daray in intii uu siin lahaa shacabka kenya uu siinayo walaalihiisa soomaalida marka aniga nin macnaha waxaa aa qabna ugu jirto boqolkii sagaashan haatan cana malaayigii haddaan dhahno sano walba waa dhiibanaa waxaan heli karna maaha haddaan kamleenaa waa anigoo dhan waxaan shaqaynaa lix bilood waa baddaan waa bishii waa laba hal sano waa mugdahay lix iyo lix waa mugdahay lix bilood waa xagaayg wasdos lix biloodna waa shaqo haddaan kamleenaa lix biloodna macnaa waddan kale inaan macnaa kalluunka siino ma awoodi karna awoodeyna ma aha doomin oo maanta ama ugu filan oo macnaha oo mugesh ku dhigin ma haysano waxaan daawanayna boqolkii sagaashan doominkeena awooddooduna waa yar tahay waxaan daawanayna wax yar oo maanta oo kooban ganacsatada suuqa iyo shacabka oo macnaha ku filan qiimadooda waxaa noogu jirtaa oo macnaha anigna dan noo tahay shacabkeena soomaaliya oo dalkeena soomaaliya noola joogo oo nolol dhasta walaalayna ah inay shidiyadkan khayraadka ah faa'iido weyn uu leeyahay waxtar uu leeyahay inay aad iyo aad u bartaan heshiiska qaadka ee dowladda federaalku la saxiixatay kenya ayaa ah mid lagu cuuriyaaminayo dhaqaalaha soomaalida oo aanay wax dan ah ugu jirin hase ahaatee suuq loogu raadinayo jaadka ka soo baxa dalka kenya ee cid iibsata la waaye waana sun lagu bedelanayo khayraad saafi ah oo wallaahi noogu deeqay
geel boqol neef ah ayaa lagu wareejiyey wilaayadii islaamiga ah ee gado kuwaasi oo loogu talagalay ciidamada shabaabul mujaahidiin ee ka howlgala furimaha gado maxamed dayar cali sow ayaa ka waramaya golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa xoolahan oo boqol neef oo geel ah ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyagoo ka soo uruuriyey beelaha ku dhaqan wilaayadaasi xoolahan ayaa loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee furumaha ku jira sida ay sheegeen qaar ka mid a odayaasha oo ka hadlay munaasabadda xoolo wareejinta waxa ay odayaashu sheegeen inay sii wadi doonaan garab istaagga mujaahidiinta iyagoo tilmaamay in markaan aysan noqon doonin markii ugu dambaysay oo xoolo ay ku wareejiyaan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab geelaan waxaa loogu talagalay kelmadda ilaahay laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah kelmaddaas in lagu difaacaa loogu talagalay geelaan gobolka gado ummadda deggan baa bixisay geelaan beelaha gadoodow sharaf guudle iyo xurmaadna gaarsiiseen beelaha gadoodow gurmadkii la galay baad baar sara ka goyseen beelaha gadoodow markaad boqol tidhaahdeen baa qalbigu ibaaraxay bixiya oo bixiya oo bixiya oo boqolaal bixiya waana sidaan u bilownay insha allahu mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan rajaynaynaa inaan bixinno ilaahigii ee, maaragtay na xasuusiyey oona karansiiyeen ilaahigaasaa mahadsan awal iyo aakhir een waxaan leenahay marka een bilaw weeye insha allahu een ma dhammaan doonto siyaadin boog nusqaan ma yeelan doonto insha allahu waxaan leenahay sanadka sanadkiisa kalena insha allahu intaan kasii badan inaan keenno ilaah baan ka rajaynaya inaa dooni gaarsiiyo sheekh aadan sahal abuturaab oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado oo ka hadlay munaasabadda xoolaha lagu wareejinayay ayaa u mahad celiyey odayaasha iyo dadka xoolaha bixiyey ee ku dhaqan gobolkaasi bacd allahi subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa nuqabadii wilaayada islaamiga heegadu oo runtii juhdi iyo dadaal badan bixisay ee joogta halkan fadhida isugu timid xoolahan aad aragtaan keenay sacyi badan bixiyey iyagana waa u mahad celinaya waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadkii muslimiinta ahaa ee xoolahan laga soo qaaday ee iska lahaa ee bixiyey iyagoo tiiba nafsi oo naftoodu ku qanacsan tahay biixiyey walaalahood mujaahidiintaas siiyey ku taageeray iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaasi kadib waxa uu waaligu u duceeyey dadka xoolaha bixiyey isagoo ka guddoomay xoolahaasi annaguna waxaan leenahay ka wilaaya wilaaye ahaan anadoo ah oo mumahalkii xarakada ah wilaayatulislaamati algedo waaligeedii ah waxaan guddoobay boqolkaa halaa boqolkaa neef ee geela ah ee ay keeneen muslimiinta wilaayada islaamiga gedo muqabadeedu ay keeneen ay soo dhiibeen ay soo ururiyeen dadka muslimiinta ay ka qaadeen ee maaragtay dadka muslimiinta iyagoo naftoodu ay maaragtay qiimu nafsi ay ku tahay ay bixiyeen ay ka soo qaadeen annaguna ka wilaaya ahaan waa ka gadoonaa maalkaa isaga ah waa ka guddoona insha allahu tacaala waana gaarsiin doonaa mujaahidiinta insha allahu tacaala geela waa lafdhabarka dhaqaalaha soomaaliyeed xoola dhaqataduna si weyn ayay u qadariyaan sidaasi oo ay tahayna waxaa waayahan wax u eg tartan uu ka socday wilaayaadka ah oo odayaasha iyo qabaa'ilada ah ay iska soo ururinayeen geel iyo ari kuwaasi oo la gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalka jihaadka ah kula jira shisheeyaha kusoo duulay dalka ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacayay gobolka galgadood maxamed muude iyo abuu muslim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay halkaas shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay duleedka magaalada cabudwaaq waxa uuna yimid kadib markii ay isku dhaceen gawaari halkaa maraysay inta la xaqiijiyey waxaa shilkaani ku geeriyooday laba ruux halka ay jiraan kuwa kale oo dhaawacyo ay soo gaareen lana dhigay goobaha caafimaadka wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka ku dhaawacamay shilkan ay tiradoodu tahay toddoba ruux kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan marka laga yimaado dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay shilkani waxaa jira burbur soo gaaray gawaaridii isku dhacday duleedka magaalada cabudwaaq ayaa waxaa marar badan sidan oo kale waxaa ugu dhacay shilal kala duwan iyada oona ay ugu wacan tahay waddooyinka qaar oo burbursan iyo iyo daroowalada oo gawaarida ku kaxeeya
qaar ka mid ah waddooyinka muqdisho ayaa burburay halka qaarkood ay biyo badan fadhiisteen kadib markii ay heli waayeen daryeel una nuglaadeen biyaha roobka maxamed amiin ayaa ka waramaya qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho oo ay ka mid yihiin waddooyin ku yaala degmooyinka hodan waa beri xamar jajab iyo wadajir ayaa maalmihii lasoo dhaafay noqday kuwo aad u burburay islamarkaana noqday meel ay biyo badan fadhiistaan dhowr jeeroo hore waxay dowladda federaalka bulshada iyo ganacsatada ka qaaday lacago la sheegay in lagu dayactirayo waddooyinka mana dhicin arrintaas sidoo kale waddooyin ay turkigu qandaraas ku qaateen ayaa si fudud u kala daatay kadib markii uu ku da-ay roobka xagaaga ah guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka oo wajahaya eedeemo ugu imanaya odayaasha dhaqanka ayaa eeddaasi waxa uu dusha ka saaray roobka xagaaga ah halkii ay ahayd inuu isagu dhiso waddooyinka si ay u xamilaan roobabka waxa uuna sheegay in ay cimiladu isbedeshay islamarkaana abaarana dalka ay ku soo laabteen roobaadkan waa xilligii xagaayaha roobab yaryar iyo waxaas noocaasa ayaa xilligan oo kale di'i jiray balse isbeddelka cimilada darteed ayuu isu beddelay roobab waaweyn roobabka waaweyn inta badan waxa ay da'aan xilliga guga marka isbeddelka cimilada ayaa waxa uu sababay xilliyadii roobabku ay di'i jireen inaan roobba di'inba taasoo sababtay abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka dhacay islamarkaas xilli aan ahayn xili roobaadkii weynaa ee la yaqaanay ayay nagu yimaadeen roobabkii dowladda federaalka ayaanan waxba ka qaban adeega bulshada ee muqdisho iyadoona lacagta canshuuraha ah ee laga qaado dadka shacabka ah lagu maalgeliyo dalal shisheeye iyo sidoo kale in lagu qabsado dano qaas ah oo ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka sida marar badan oo hore lagu eedeeyey
warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon diyaarad laga leeyahay dalka yukrain islamarkaana siday hub kala duwan ayaa ku burburtay dalka gariiga tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa diyaarad nuuca xamuulka qaada oo ku burburtay dalka gariiga sida ay soo tabinayso warbaahinta waxaa la xaqiijiyey in burburka diyaaraddan oo ahayd nuuca xamuulka qaada ay ku dhinteen siddeed qof kuwaasoo dhammaantooda ahaa shaqaalihii saarnaa diyaaraddan oo laga leeyahay dalka yukrain nuuceeduna uu ahaa antonef a n toalif ayaa siday miinooyin iyo kow iyo toban tan oo hubka ah waxayna ku wajahnay dalka bangaladesh muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya diyaaradda oo gubanaysa kadib markii ay dhulka ku soo dhacday diyaaraddan ayaa ka soo kici tantay garoon ku yaala dalka serbiya wuxuuna wasiirka gaashaandhig ee dalkaas uu sheegay in diyaaraddu ay waday hub ay leedahay shirkad gaar ah oo laga leeyahay gudaha waddankaas warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaa intaa